أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idielkiinba meel kasta oo aad naga maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha maantana barnaamijka waxa aynu kaga hadli doonnaa duqaymaha sii xoogaystay ee maraykanku ay ka wadaan dalka soomaaliya iyo isbeddelka ka dhacay maraykanka waxa uu ku soo kordhin karayo faragelinta maraykanka uu ku hayo dalka soomaaliya barnaamijka waxaa marti ku ah oo nagala qaybgelaya toddobaadkan casaam axmed oo jooga muqdisho iyo abuu faatima oo dalka dibaddiisa jooga aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kaliya diiradda jimcaha أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون
hagaag waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan gudagali doonnaa sanadkan cusub waxaa xoogaystay duqaymaha diyaaradaha maraykanku ay ka wadaan dalka soomaaliya waxaa ugu dambeeyey duqayn duleedka jamaameh loogu geystay suldaankii beesha habargidir ee jubbooyinka suldaan maxamed cabbaas maraykanka ayaa sheegtay duqayntaasi waxaana uu sheegay inuu ku dilay saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin ehelada suldaanka oo xaaskiisa ay ku jirto ayaa beeniyey warka maraykanka maryan cabdi maxamed xasan xaaskiisaan ahay shabaab meene suldaan habargidur u ahaay xaaskiisaan ahay shan sacoo iiga dhaqaaqay io bar duqeyntana way dhacday waxaa lii soo sheegay in duqeyn ay ka dhacday duleedka u socdo beeraha haddii raggii ay ku kala careen waa asiga al-shabaab ma aheyn ciidan ma aheyn wuxuu ahaay suldaan habargidur ah oo ilmigiisa korsanayo oo cadkiisa soo dhacsanayo weligiisan dagaal ma gelin waxaa maqleen ninka oo baarka joogo muraale la dhahayo inuu dhahay dagaalow ilagala baarkuu imaaday waa beentiisa waxna kama jiraan anigaana beeninaya warkiisa suldaan habargidruu ahaa waana la ogyahay degmada jamaan waa laga waday kasaa nin kasta oo og caruurtaaba kuu sheeg wuxuu yah taliska africom waxay sheegteen in xubno ka tirsan al-shabaab ay beegsadeen yaa la socda suldaanka markuu beertiisa aadayay keligiisa iga ambabaxay keligiisa gurigiisa ka baxay shidaaluu qaatay khudaar la shubaayo watay keligiisaana baxay wax la socdo dad ma jirin dad waa iska raaci jiro beeraha uu iska qaadqaaday laakiin shalay wax dad ma raacin keligiisaana inta ka baxay wax oo al-shabaab la dhaho waxuu ah sargaalo ahay afar ciidano wato staafaalne wax weligiis staafna ma wadan sargaalna ma aheyn suldaan habargidruu ahay
marin cabdilla cawaale ala iraa maxaa isku nahay eedaanuna anuu ah wuxuu gardaray ku beegsadaan iyo dulun gacanta kaxaq daranaana disha allaha soo qabto waana ka xunnahay asagana naxariistii jinnaad allaha siiyo maraykanka waxay sheegteen inuu dilay sarkaal al-shabaab marka sarkaal al-shabaab muu ahaa ma ahayna al-shabaab ma ahayni sargaal al-shabaab ma ahayni nin shicibah u ahaay nin masaakin oo beeraaleyh u ahaay marka saasba ay tahay xaalijta maxaad maraykanka leedahay marka maraykanka allaha jabiyo allaha jabiyo allaha jabiyo allaha naga qabta muslimiintana allaha ka qabto cudurkana allaha u siyaadiyo subxaalaqaadirka rabbigaan uu cuskanay inay cudurka alla u siyaadiyo karool feris la leeyahay allaha ku siyaadiyo allahana ka qabto muslimka wixii muslin ummata maxameda allaha ka qabto suldaanka dulan ayay ku dileen nin beertiisa u socduu ahaa wuxuu naga tagay shan saaci bar wuxuu u socday beertiisa shidaalka beerta hataa gaariga gadaal u saarnaa gaari saarif ayuu watay waxay ku dileen dulunay ku dileen wuxuu aha suldaanka beesha habargidir midda xigto ninka baarka joogo muraalla la dhaho waa beenaalo qaacin ah nin wuxuu dheh dagaal ayuu ila galay ninkaas dagaalna ma galin dagaal u gal ma jirin waa nin nabadeedu ahaa waa gartay muxuu ka wadaa dagaal oo ila galay micnaha al-shabaab ka mid ahay baarkaan ku dagaalanay meelahaasaan ku dagaalanay idaacadda v o aan ka dhegaysanay waa beentiisa waa nin qaacina ilaahay diintiisa ka baxay oo meesha joogo waa gartay taliska africom waxay sheegteen inay beegsadeen xubno ka tirsan xarakada al-shabaab markuu baxay yaa la socday maxamed ciid keligiis ayuu ahaa beertiisa ayuu u socday wadadan beerta waxay ku taalaa buuriine degmada jamama laga xukumaa wadadu ayuu safar ku aaday beertiisa u socday nin danihiisa socdo oo raashinkiisa wata oo biyihiisa wata u ahaa suldaan beeleed jubbooyinka ku ah suldaanka beesha habargidir wax ciidan iyo afaare ciidana kuma jirin waa nin iska maskiin ah oo dadka u roon kuwaasi waxay ahaayeen ehelada suldaan maxamed cabaas oo maraykanka ay ku dileen duleedka magaalada jamaame barnaamijka ayaan gudageli doonaa oo toddobaadkan ay marti ku yihiin casaam axmed oo jooga muqdisho iyo abu faatima oo dalka dibaddiisa jooga waxaan sida horey idinku sheegayba barnaamijka uu ku saabsan yahay faragelinta maraykanka waxaan ku hormarayaa casaam axmed casaam marka hore nooga waran faragelinta maraykanka uu ku hayo dalka soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وما بعد ugu horeyn waan ku dhawaa idaacadda alfurqaan marka ugu horeysa horta maraykanku soomaaliya fargelin muuqata ayuu ku hayaa oo aan qarsoonayn qof kastoo yani caaqil ah oo yani xakiim oo cadaalad ah aan ka qarsoonayn faragelintiisu waxay ka muuqataa wilaayaadka islaamiga ah iyo xitaa meelaha yani aysan mujaahidiintu maamulin wilaayad waxay uga muuqataa faragelintiisu yani inuusan kala soocin raggii dagaalamayay oo aan ula jeedo mujaahidiinta al-shabaab iyo shacabka ku hoos noolaa inuusan kala reebin taas waa taas midda kale ee muqdisho oo aan ognahay inay dowladda federaalka maamusho dadka ku nool yani waayan waxay dareemayeen in maraykanka ama diyaarado maraykanka uu leeyahay ay dul marayeen oo habeenkii iyo maalinkii ay dul marayaan habeenkii waa u daraa oo codkoodii iyo guuxoodii ay ka seexan layihiin oo dadka isweydiinayaan halkan yani diyaaradaha ku wareegay maxay raadinayaan ilaan halkan ma joogto madaxa al-shabaab ma joogo halkan oo dad shacaba joogo maxay goobayaan oo su-aal yani la isweydiinayo taasna waxay nususinaysaa heerka yani gaarsiinta faragelinta iyana wadanka oo gumeysi ku jiro dadka gumeysan waxaa ugu weyn marka maraykanka bedelkii ingiriiska oo yani soomaaliya ku gumeysan jiray waxaa ku jiro kaalintaas maraykanka oo wadankan wuxuu doono ka samayso halkuu doono ku degto bad iyo berriba aan kala soocin taasi marka si guud waxaana tusaysaa faragelinta uu ku hayo maraykanka soomaaliya inay tahay mid aan la soo koobi karin qof kastoo yacni caaqil ah oo damiir leh waaqica la socdan uu dareemi karo kama hadlaayo yaryarka iyo dadkan meelaha yacni facebooka iyo kusoo qoraya iska iska xamaasaysan oon la wasicin waaqic kama hadlaayo waxaan ka hadlaya dadka waaqica la socdo oo taariikhda hore tagta iyo timaadaba la socda ayaan ka hadlayaa qof kasta wuu ogyahay kamana qarsoono faragelinta uu nagu haayo ama wadankiina uu ku haayo maraykanka iyo dhibaatooyinka uu geysto baaxadda leh oo qof kasta yacni uu ogyahay wahagaag aad waad mahadsan tahay casaam axmed waan kugu soo laabanayaa waxaan soo dhoweynayaa abu faatima abu faatima marka hore een casaam iyo dad badan oo soomaaliyeed oo cuqulo ah oo waaqiciga soomaaliya la socda waa ay khirsan yihiin in faragelin ay jirto oo maraykanka iyo xulufadiisa ka imaanaysa hababka faragelinta loo maro iyo maraykanku dadka uu adeegsado maxaa nooga sheegi kartaa alxamdulilahi rabbilcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin run ahaantii soomaalidu waxay tidhahdaa sadar muuqda su-aal ka dhan waa un qof walba iyo sidii asaga caqligiisa iyo maskaxdiisu ay siisa inuu ka faalooda maahan hadda faragelinta laynagu hayo wadankeena waa wax muuqata waxaan u arkaa runtii arrin midnimadeenna iyo horumarkeenna iyo dalkeenna iyo diinteenna lagu burburinayo laguna banaysto si rakhiis ah ee dhiigga iyaga daadintiisa ee burburinta hantidayada iskudirka bulshadayada marin habaabinta ummadayada kooxo camiilo ah oo tuugo ah oo aan ka tarjumaynin dhaqanka iyo diinta iyo horukaca ummadda soomaaliyeed oo la yidhaahdo dowlad baa tihiin kabacdina loo adeegsado in la yska dhigahayo in ayaga la taageerahayo lana yidhaahdo faragelinta waxaan ugu haynaa soomaaliya ayaan rabnaa dowlad xoog le inaan u dhisno marka beenta iyo khuraafaadka ay sheegayaan ayaa waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed waxaa loo faragelinaya waxa weeyaan wadankeeda oo hodan ah meel istaraatiijiya ku yaala adduunyadana maanta dhaqaalaha iyo wax soo saarku aad buu u yaraaday sidaa daraadeed waxaa dib loo rabaa in loo milicsado wadamadii horey loo gumaysan jiray khaasatan wadamada islaamka soomaaliyana safka horey kaga jirta maxaa yeelay meel istaraatiijiya ayay ku taallaa wadan hodana weeye haddana ma artadihin sidaa daraadeed ayaa loo faragelintu waxay tahay in ayaga marka hore lagu marahaabiyo laysku jeediyo la iska dhigo in maxaan ku idhaha dowlad loo dhisayo laakiin dowlad looma dhisayo ee dowladooda ayaa la duminayaa maxaa yeelay dowlad haddii loo dhisayo ee nidaamyada ka jira soomaaliya kuwa federaalka iyo kuwa dowlad goboleedka oo meel ah iyo maxaan ku idhaahdaa wilaayaadka islaamiga oo meela marka la dhigo dadka soomaaliyeedna way ogyihiin kuwa amni iyo nabadgelyo lagu haysto iyo kuwa maalin walba maxaanku ihaha hoostooda lagu diri lahayo shacabka qabiil qabiil iyo qoys qoys la isugu celinahayo wahagaag waan kugu soo laabanaya abu faatima cazaam ayaan ku laabanayaa maxay tahay maraykanka danta uu ka leeyahay dalka soomaaliya xaqiiqatan maraykanku danta uu ka leeyahay soomaaliya horta way badan tahay laakiin waxaa ugu muhiimsan labaa ugu muhiimsan midda hore waxay tahay waan isleeyaha midda ugu daran oo danta ugu weyn uu ka leeyahay ay tahay waddankan inuu ka hirgeliyo dowlad ku shaqayso mabaadi'da maraykanka iyo waxaa loogu yiri qaramada madoobey oo dabad elef ah oo yacni aan ku dhaqmaynin kitaabka alle subxaana wa tacaala sunnada nebiga sal slam ku dhaqmaynin inuu ka hirgeliyo halkan iyo sidoo kale inuu waddanka qaybqaybiyo oo ka dhiso maamulo federaal ah kala gooni ah oo mid walba uu yacni uu leeyahay madaxdiisa iyo wasiiradiisa iyo guud ahaan wixii dowlada loo baanaa uu leeyahay si uu diinta ula diriro oo waddankan yacni muslimka ah ee ummadda soomaaliyeed ilaahay subxana wa taala ku manaystay oo ka dhigo waddan ay ka jiraan diimo fara badan sida nasraaniyadii yahuudi calmaaniyad wax dhan yani inuu ku aaso halkan oo waddan uu ka dhigo waddan bilaadiin ah ayuu doonayaa ummadduna ay noqoto ummad dhimatay oo baaba'day wuxuuna u marayaa inuu beegsado ragga haldoorka ah ee fahamsan dhagaraha yani maraykanka fahamsan iyo inuu uwaarsado odayaal dhaqameedyada kasoo horjeedo dhaqankiisa guracan ee doonayo in shareeca laisku maamulo iyo inuu dhiirigeliyo dad yacni ka yimid qurbahaas oo asaga uu soo tababaray maskaxiyan iyo caqliyanba uu soo tababaray oo iskoolaadkiisa iyo jaamacadiisa kasoo baxay inuu waddanka keeno sidaas ay uga noqdeen yacni madax iyo wasiiro oo yacni qolofka soomaali ka ah laakiin qalbi maraykan wato inuu waddanka yani ku qabsado danta kaleu ka leeya waxay tahay dan dhaqaale oo midda labaada u weyn ah sidaan ognahay waddankeena soomaaliya wuxuu ku yaalaa mandiqad aad yacni la ogyahay meesha ay ku taalo oo caalamka guud ahaan meel muhiima uga taalo ayuu ku yaalaa waa waddan yacni geeska afrika dhaca oo badda intaas la eg yacni ilaahay subxana tala uu ku manaystay khayraadkaas dabiiciga ah ilaahay uu ku manaystay kuwooda qarsoon iyo kuwa bannaanka yaalba oo badadu ka mid yihiin oo webiyada ka mid yihiin oo xoolihii ka mid yihiin iyo kuwa qarsoonba sida macaadinta kuwa yacni ku jirta buuraha hoostooda iyo guud ahaan shidaalka waddanka ku jiro dhaqaalahaas inuu helo ayuu doonayaa sidaan ognahana waddankan dowladaha gaalada ah waxay u taqadumayaan kulligood inay waddankaas yani ay u hantaan hadhowna ninkii hanto oo milkiyo ayaa yani khayraadkaas yaan guran karo sidaa darteed marka maraykanku maadaama uu yani isku haysto inuu yahay ninka maamulo ama gaalka yani maamulo oo adduunka wuxuu doonayaa in waddankaas u hantiyo dhaqaale ahaan oo u hantiyo laakiin cazamow waxa uu sheegtaa maraykanku inuu caawinayo dowladda federaalka oo sidaasi u yimid taas ma dhabba su-aashaas haddaan eegno sina dhabay u tahay oo haddii la fiirsho dowladda wuxuu ka caawiyaa shaqooyinka asaga ku tacalluqa sida inuu yacni mabdi loo dhisay oo asaga uu kookayaa dadka u dhisay uu ku caawiyo mabdaasina wuxuu yahay in lala diriro ragga doonayo waddanka lagu maamulo shareeca islaamka dadkaas sida loola diri lahaa inuu ka caawiyo haddii tahay militari ahaan inuu dagaalka taas uga qayb qaato ama uu duqeeyo meela ay dadka muslimiinta ku nool yihiin oo duqeeyo asagoo kala reebina shacab iyo iyo ciidan intabaan kala reebayn taas waa ku caawiyaa wehelka u weyna ay haystaan ayuu ahaa maraykanku maxaa yeelay wuxuu tegayaa meelo aysan tegi karin ayagu oo diyaaradiisa ayaa waxay tegayaan meelo uusan tegi karin oo xitaa kuwa yacni amisom lagu yeero aysan tegi karin ayuu tagaa ayuu kasoo kusoo xasuuqaa dad masaakiin oo maatay kusoo xasuuqaa taas waa ku caawiyaa marka si guud haddaan fiirino waxaan dhihi karnaa waa caawiyaa danta uu ku caawiyana dan uu soomaaliya u danaya ma ah wadan uu asagu ku danaysanayo u gool xaarayo labada qodon sheego ah inuu diin ahaan waddanka ula diriro iyo inuu dhaqaal ahaan waddanka ula diriro ayuu ugu gool xaarayaa caawintu waa intaas waa maxsan tahay waa kugu soo laabanaya cazaam ameerika waxa ay xoojisay duqaymaha ay ka waddo soomaaliya maxay hay-adaha sheegta xuquuqul insaanka ay kaga hadli la'yihiin dagaalka qarsoon ee maraykanku uu ka wado dalka soomaaliya su-aashaas waxaan siinayaa abu faatima sidaad ogtihiin horta soomaalida waxay tidhaahdaa ninkii xoog leh baa xabagta goostay tidhaahdaa mahmaha baa jirta hay-adaha xuquuqul insaanka ood sheegaysaan horta xuquuqda ay ilaalinayaan marka ugu horreysa waa inaan ogaano in aysan ku jirin xuquuqda dadka soomaaliyeed iyo dadka muslimiinta ah toona inta badan way dhici kartaa dad aan badnayn oo magaca hay-adahaas wata in ay wuxuun ka tilmaamaan dhibaatooyinka maraykanku uu ku hayo dalka soomaaliya ayagana waxa weeye qayladoodu waxay meel la gaari weysay oo haddii ay waxuun soo bandhigaan meel la gaari weyse waxa weeyaan dadka soomaaliyeed oo ay dad badan oo khaa'imiina ku jiraan isla markaasna xogaha waddanka laga diyaariyo ee aan ku gacansiinin haddiiba la helo hay-ado u istaaga in ay soo bandhigaan marka hay-adaha marka aan kusoo noqdo marka maxay uga hadli waayeen waxa weeyaan dagaalka qarsoon hay-aduhu waxay ka hoos shaqeeyaan oo u shaqeeyaan maraykanka danihiisa haddii ay yidhaahdaan xataa soomaaliyaan ka hadlaynaana inta badan waxaad ogaataan inay yihiin ugu badan yihiinna jawaasiis xogta ay raadinayaanna midda ay soo bandhigaan inaysan ahayn had iyo jeer hadday dhahaan duqeymaha halkaas lagu dilay iyo dad rayaha lagu dilay inta ay xogtaas raadinayaan macluumaadka ay qaadayaan iyo sirdoonka iyo basaasnimada ay qaadahayaan ayaa kasii badan sidaa daraadeed waxa weeyaan xuquuqda la ilaalinayana xuquuqdeena ma ahan hay-aduhuna hay-ado haddii ay hadda damcaan inay waxun ka sheegaanna waxa weeyaan haddee nin xoog leh ayaa gadaal ka taagan oo odhanaya wixii aniga igu saabsan kama hadli kartiin marka way og yihiin wayna la socdaan ama daacad baysan u ahayn oo dhibaatada ummadda lagu hayaysan daacad u ahayn ama itaal iyo awood ay kusoo gudbiyaan baysan u haynin ama waxaan loo ogolayn inay tagaan meelaha ay dhibtu ka taagan tahay ama ay u badan tahay laakiin waxaan mar walba leeyahay xataa haddii ay yimaadaan meelahaas meelahaas dadka jooga oo maaragtay wilaayaadka iyo dadka muslimiinta waa inay dadkaas aada uga feejignaadaan oo aysan isdhihinin dadkaanu dhibaatooyinka halkan ka dhacay ayay gudbinayaan oo caalamka u bandhigayaan ajendayaal kale iyo dana kaleeto ayay leeyihiin waana ku gabadaan inay maaragtay waxaa loo yaqaano xuquuqal insaanka waxay had iyo jeer fuliyaan ajendayaal u qarsoon iyo basaasnimo iyo iyo maxaanku irahda in ay danaha maraykanka laftiisa ay rabaan inay u gudbiyaan ayagoo ugu sheekeynaya dadka in ay dad xuquuqdooda lagu xadgudbay ama dad rayadoo halaayay ay soo tabinayaan warbaaxintooda cazaam dhankaada sidaan sheegnay maraykanka waxa uu sheegay inuu la baxay ciidamadiisa ka waran maraykanku ma si toos ah ayuu u joojinayaa fargelintii uu ku hayay dalka mise halkeedii ayay kasii soconaysaa oo warkan uu leeyahay ciidamadeenna waan la baxnay waa waxba kama jiraan markaan eego maskaxdayda oon cabaar gedgediyey waxaa ii soo baxday maraykanku inaanu soomaaliya ka bixaynin si haddii lafasho u baxa oo wuxuu yacni ay tahay ciidankiisuu kala baxayaa si aysan uga dhimanin oo al askari uusan yacni garaaf uga gaarin laakiin wuxuu yacni reebayaa midii ugu dareed oo ahayd inuu duqeeyo maantida iyo dadka haldoorka ah iyo guud ahaan dadka leh caadifada diimeed ama caadifada islaamnimo leh inuu duqeeyo oo beegsado taasi waa widi doonaa haddana noo muuqataa oo hadda oo laleeyahy maraykanka soomaliya oo ka baxay weli waxaa taagan duqeyme oo weli waxaa taagan lixaasisay oo dad yacni shacaba iyo dad nabadoono ah intaba uusan kala reebin marka arrintan ah maraykan soomaliya ka baxayo anu waxaan arkaa sheeko iyo sheeko xiriir oo wuxuu doonayaa inuu yacni been ugu sheego ummadda muslimiinta ah ee ku leedan walaayaadka islaamiga ah oo arrintaas beentaa u sheego laakiin xaqiiqadu waxay tahay inuusan soomaaliya ka baxaynin oo duqeymihiisii wuxuusnimada ahaa oo widi doono waa hagaag abuu faatima diyaaradaha duuliya la-aanta ah in habeen iyo maalinba lagu argagaxgeliyo dadka oo duqaymuhu ay si joogto ah u geystaan qolada dowladda federaalka waxa ay leedahay inaga ayaa fasaxnay oo nagala tashtay sidee baa u aragtaa warka
runtii horta nin gurigiisii iyo hantidiisii iyo ummaddiisii uu hadduu dowlo yahay uu dowlad u ahaa nin kale intuu u gacan dhaafay xoolihiisa laynahayo oo shacabkiisa laynahayo oo beerihiisa gubahayo nin kale aniga ayaa maxaan ku idhaahdaa u fasaxay oo waan ogahay ama wuusan iska warqabin oo caqli iyo dadnimo buusan lahayn ama been buu sheegayaa waxa uu sheegayaan waxba ka jirin sida dhabtaa arrintu sidaasay noqonaysaa maxaa yeelay dalkayga iyo dadkayga iyo diinteyda iyo ummadayda in diyaarado dad kaleeta ay leeyihiin oo ummado kale ay leeyihiin ay ama laayaan ama ay argagax geliyaan ama ay maxaanku idhahdaa hurdada u diidaan run ahaantii hadday wax kutuso waxay ku tusinaysaa qofkaasu qiimaha iyo dadnimada uu leeyahay inay tahay mid liidata oo uu yahay qof dayuusah oo aan qiimo lahayn maxaa yeelay see ku dhici kartaa ummadayda in la argagax geliyo yani hadday dowlad yihiin ayagu hadday dhib geysanayaan ha geysteen hadday dheef keenayaan ha keeneen laakiin inay gacan shisheeye oo ka baxsan ay yidhaahdaan annagaa u fasaxnayd dowladuhu iska daa shacabkooda dhibaatadiisa inay dad kale u fasaxaane xataa waxa weeyaan may ogola in ay wadamadooda dushooda xataa maraan oo diyaaradahooda ay maraan ayay ka dagaalamaan marka qof dembiile ah oo waddan kale dembi ka galay ayay dowladuhu diidaan in yacni xoog lagu soo qabto oo waddankii uu dembiga ka galay maxkamad lagu saaro dowladuhu haddii ay xataa tixgelinayaan xiriirada ka jira waxa weeyaan annaga ayaa qofka dembiilaha soo qabanayna annaga ayaana maxkamad saarayna waxa uu mudan yahayn annagaa siinayna sababtoo ah qofka dembiga uu galay waxaa ka weyn qofka darajada uu ummadda ku leeyahy oo ah qof muwaadin ah hadday muwaadinnimo hadaysan ayagu kuwaanu diin shaqo kama leh laakiin muwaadinimada iyo maxaanku idhahdaa iyo wadaniyadda waxa loo yaqaano xataa inaysan shaqo ku lahayn baad arkaysaa marka kuwan waxa weeyaan waa nin liita oo aad iyo aad runtii la dhihi karo wax allaaliya wuxuu yahay iyo wax allaaliya wuxuu ku filayaa midna ma jirto dhagarta iyo dembiga ummadda soomaaliyeed laga galay inuu ku faano aniga ayaa fasaxay aniga ayaanan la og waa laba jeergeeriyaad weeyaan asaga oo dalkiisi iyo dadkiisi loo gacan dhaafay iyo asaga oo odhanaya dembiyada la galay ayaan anigu ee, fasaxay oon ogolahay waxa weeyaan ee, ummadda soomaaliyeed ee arrintaas ayagaa laga rabaa inay ka jawaabaan ama ay tallaabo ka qaadaan waa hagaag haddaad hadda nagu soo birtay barnaamijka diradda jimcaha ayaad dhegaysanaysaa toddobaadkanna waxa uu ku saabsan yahay faragelinta iyo duqeymaha maraykanka uu ka wado dalka soomaaliya si gaar ah wilaayaadka islaamiga ah oo dad shacab ah ay ku dhimanayaan barnaamijka toddobaadkanna waxaa marti ku ah oo nala falanqaynaya mowduucan cazaam axmed iyo abu faatima waxaan ku laabanayaa cazaam axmed maraykanka isbeddel baa ka dhacay trump iyo afadiisa aqalka cad waa ay ka baxeen biden ayaana yimid oo la caleemo saaray sababaha ay u kordheen duqeymaha maraykanka wakhtigan kala guurka ah ee trump uu meesha ka baxayay bidenna uu imaanayay maxay tahay oo aad ku macnay kartaa waxaa ii muuqato saddex uun midood mid waxay tahay ee, kow maadaama maraykanka uu sheegay trump iyo gruubkiisu ay sheegeen inay wadanka kala baxayan ciidamadooda mid waxay tahay marka in yacni ay is- isdhigtaan dadka ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay isdhigtaan oy aaminaan arrinta ah maraykanka wadanka waa ka baxay saasna ay isku dhigtaan isla markaa uga faa'iisto ayagoo yacni isdhigtay oo duqeeyo saasna uu dhaawac u geysto waa qodob qodobka labaad aan isleeyahay way u bateen maxay tahay ninkan hadda wadanka joogo ee sii tegayo la yidhaahdo donald trump waxaan ognahay inuu intuu joogo kursiga oo wilaayadka islaamiga ah uu ka fuliyo duqeymo tiro badan oo dad badan ay ku leedeen shacab tiro badan ay ku leedeen aan ogna maadaama marka uu ka tegayo kursigii wuxuu doonayaa say ila tahay inuu kusoo gunaanado layntii ummadda muslimiinta ah uu leynayay inuu layn kale kusoo gunaanado oo sidaas intuu lay karay waa laayey intuu haddana u dhiman uu sii uu sii yani sii laayo oo cuquubada uu noo geystay uu noogu soo khatimo cuquubo kaloo xanuun badan uu noogu soo khatimo arrinta labaad aan isleeyahay waa suuragal in ay sabab u tahay duqeymaha batay sanadkan cusub isagoo bilaaw ah waxay tahay aan isleeyahay ama ninka hadda joogo lagu magacaabo baydan laanahullah inay bilaaw u tahay ama ay hordhac u tahay cunsuriyadiisa iyo ninka uu yahay iyo waxaan uga tashan karno inay hordhac u tahay uu yahay nin cunsuriya cadaawada uu noo hayana uu noo soo hormari doono uu noo soo hormariyay ilataaniga oo kii hore cadaawaddii uu noo muslimiinta u hayay mid ka darna uu isagana u hayo duqeymahana ay yihiin kuwa hordhac u ah oo bilow u ah xasuuqa uu la damacsan yahay ummadda muslimiinta ah guud ahaan gaar ahaan ummadda ku nool yacni dhulkan bariga afrika ku nool uu la damacsan yahay waa hagaag isbeddel ayaa ka dhacay maraykanka trump muddadii uu xilka hayay naceebka uu u hayo muslimiinta iyo islaamka ma qarsan jirin bannaanka ayuu la imaan jiray ka waran abu faatima maamulka cusub ee biden wax ma ka bedeli doonaan duqeymaha aan kala sooca lahayn ee maraykanku uu ka wado soomaaliya awalan horta waxaad ogaataan trump iyo biden waxa weeyaan waa laba shakhsi oo hal ajende fulinaya soomaalidu waxay tidhaahdaa dhurwaaga qaylinhaya iyo dhurwaaga aamusan keebaa daran ninna asagoo qaylinhaya oo buuqhaya buu ina dilayaa ninna asagoo aamusan ayuu ina dilayaa marka ee, nooma kala roona midna ixsaan nooma gelahayo Ee, mid walbaana wuxuu dejinayaa siyaasad iyo buuq miiska u saaran oo khuburo maraykanka maraykana ay ka shaqeeyeen oo la yidhaahdo afarta sane ee soo socota shaqada aad qabanaysaa waa saan weeyaan intaanoo meelood baad ku duuleysaa intaanoo meelood baad maaragtay duqeynaysaa hawshaan ayaad qabanaysaa horta waa inaad ogaataan Een, hadduu jamhuuri yahay ama dimuqraadi iyo hadduu yahay republican midnaba waxa weeyaan danaha ay shaqaynayaan waxa weye waa danaha dalkooda weye danaha dalkoodabana yani na asagoo qaylinhayo oo caytamhayo dagaalamahaya ayuu wixii uu raba qabanaya nina wuxuu leeyahay war anagoo aamusan oo maxaan ku iraha waxaa leeyahay dooliga bahalka leeyahay ama jiirka ayaa waxaa leeyahay qofka intuu afuufo oo kabaabyeeyo ayuu markaas ee nuugaa oo dhiigga ka nuugaa baa leeyahay marka nimankan dimuqraadiguna waxa weye intay ku afuufaan oo maxaan ku iraha kabaabyo kugu duraan ayay kaa nuugahayaan dhiigga iyo nuxurka kugu jira nimankan republicankuna adoo soo jeeda ayay maxaan ku iraha ku dilahayaan oo oo wax ay rabaan ku samaynayaan marka midkoodna midka kale een, maxaan ku iraha kama duwana waayo hal ajende oo ah la dagaalanka islaamka ayay fulinayaan la dagaalanka islaamkuna waxa weeyaan waa qorshe ayaga mar hore ay samaysteen oo u yaala marka waxay noo kala roon yihiin iyo waxay ku kala duwan yihiin haba yaraatee ma jirto sida ay waxu dagaalamayaan ama sida ay dadka u leynayaan ama sida ay waxu ee, baabi'inayaan unbay ku kala duwan yihiin qaabka tuuganimada ay dadka u dhacayaan bay ku kala duwan yihiin qaabka khayaanada iyo s- iyo maxaan ku irtaa dhagarta ku salaysan bay ku kala duwan yihiin qaabka ay waxu dilayaan bay ku kala- ku kala duwan yihiin libaax waxa weeyaan midna isagoo aamusan oo soo xamaaranhayuu reerka usoo dhaca midna wuu soo ciyaayo dadka iyuu argagax geliyaa markaasaa ummadoo dhan isku yaacdaa markaasaa ee, xoolihii kala didaan wixii uu arkuu markaas cunaa marka kuwaanun sidii oo kale weeye haba yaraatee wax ay ku kala duwan yihiin oon ahayn dhagarta iyo khayaanada mid walba istiraatiijiyada uu asagu leeyahay unbuu fuliyaa oo marka dambena isugu isku meel isugu imaanaysa waa laga yaabaa meelaha qaarkood inay wax ka bedelaan oo mathalan een, kii waa laayo hadda ka tegay meesha oo qaylinahayoo kaleeto sidii uu wuxuu waday inay maaragtay kuwaanu si ka bedelan oo dadka qaarkiis ay u arki karaan inay eh, xagga nabadgelyada ka fiican tahay ama eh, ummadaha iyo iskaashigooda ay ka fiican tahay laakiin isku soo xooriyo ay tahay mid walba wuxuu ka shaqeynayaa wixii da- maraykanka dan u ah hadday dan u tahay dagaal inuu qaadana dagaalkii uu qaadaya hadday dan u tahay inuu shacuubta isku diro oo saa ku maalgeliyo oo oo kuwa camiila uu wadamada maaragtay uu ka samaysto isku baabi'iyo lacagtoodana saa ku qaata iyo hantidoodana taasuu samaynaya marka mar walba waxa uu fulinaya waxa weeyaan wax caalamka intiisa kale dan u ah maahan ee waa wax ayaga iyo gumaysigooda iyo dhiigyacagnimadooda u dana weeyaan wahgag cazaam tacdiyada maraykanka uu ka wado dalka soomaaliya ma dhici kartaa in maalin uun lagula xisaabtamo jawaabta ka kooban waa haa insha allah yowm min alayaam ha dheeraato ama ha dhowaato ilaahay subxana wataala inoo ballanqaaday in muslimiintu ay leeyihiin arab dambo ay dadaalaan oo ilaahay subxaana watacaala tala saartaan oy diinkiisa difaacdaan oy i midoobaan inay cadowgooda la dagaalamaan oy i midoobaan ilaahay subxana watacaala arab dambo wuxuu siinayaa muslimiinta muwaxidiinta ah ilaahay subxana wataala kaliis caabudaya ayuu siinaya arab dambo nimankan yacni maraykanka ah iyo guud ahaan waa la midka ah ee adduunka ee maanta isku malay inay xoog leeyihiin yowm alayaam waxaa dhici doonta insha allahu tacaala inay ka wareegto awooddaasi muslimiinta hiise jirta inay u wareegto biidnillahi jala jalaalah Ee, islamarkaana aan kula xisaabtanno wax kasta oo uu noo geystay ee jifoodeed in la eg haba ahaatee oo maraykan noo geystay iyo intii uuna yani gabadfal ka geystay dunida muslimka ah insha allahu tacaala muslimiintu maalin ayay ka goosan doonaan kana arso doonaan calanka islaamkana wuxuu gaari doonaa raayada tawxiidka way gaari doontaa washington iyo london guud ahaan caasimadaha gaalada baris roma muslimiinta ayaa qabsan doona biidnillahi jala jalaaluhu halkaas ayayna kula xisaabtan doonaan Ee, waxayna noo noqon doonaan yacni rag addooma ah iyo kuwa aan jiisada ka qaadano biidnillahi jala jalaaluhu taasina waxay ku xiran tahay muslimiintu inay sabraan ilaahay tala saartaan subxaana wa tacaala iska iloobaan robagandada iyo halada wadaad xumada ay jeedinayaan oo ah muslimiinta awood ma lahan jihaad xoog looma helo dacfiyaa lagu jiraa Ee, waxaan fitna waayo dadka dhan iska ilaabaan ninka dhahaayo waxaan waa fitna oo aaminsan maraykanka sidaan noo duqeynayo oo sidaan ubadkeena u duqeynayo oo sidaan haldoorkeena u dilayo oo sidaan u dilayo dadka waxgaradka ah oo nabadoonada ah oo hadda ugu dambeeya nabadoonka ugu dambeeya lagu dilay ee wilaayada jibooyinka ninkana leh ee wadaadka sheeganayna leh waa fitno ee layska daayo ninkaas waxaan leenahay oo haddii maraykanka hadan duqeynayo oo lagu neerka sameynayo haddaan gacmaha u qabsano maxaan maxaa maxaa xili doona haddii gacanta maanta gacmaha muslimiinta is saartaan ilaahay ma qadare subxaana watacaala maxaa dhici doono warkaadana waxaa waaye gaaladu ha xoogsato ha sii bulaasho muslimiintuna ha sii daciifaan miya warkaad qof kastaa fahmi karo muslimiintu hadday yacni aysan wax qabsan oo aysan istiyaarin oo aysan qaadinin qowlka allah subxana watacaala ciduu lahum masadactu min quwa aysan qaadanin muslimiintu halka ay joogaan ay ka hoos marayaan mana dhici doonto insha allahu tacaala madaxmeelayaashaas warkooda yacni dadku way fahmeen wata uu fatima in maraykanka xulafadiisa sida in dowladda federaalka maamul goboleedyada ciidamadan afrikaanta amisom dhammaantooda dagaalkii lugta ee, saaxaadka waa ay ku fashilmeenoo meelo badan waa lagu soo xasmiyey iminka waxa keliya ay ku soo hareen waa duqaymo dhacdhacaya oo diyaaradaha daroonka maraykanku ay geysanayaan ka waran een, duqaymo diyaaradeed een, wadan ma lagu qabsan karaa oo horumar ma ku gaari karaan shisheeyaha iyo la jirayaashooda sideedaba horta dalka dal kasta ummadiisu waa laba qaybood qayb gumaysi diid ah iyo qayb gumaysi doon ah had iyo jeerna waxa weeyaan libinta iyo guusha waxaa hesha qaybta gumaysi diidka ah haba yaraadeene taariikhda lasoo maray baadna ka arkaysaan laakiin inta badan waxaa dhacda in eh, qaybta gumaysi diidka ah haddii aysan istiraatiijiyad eh, qoto dheer aysan lahayn iyo dhagaraha sida laysaga ilaaliyo oo kuwii tuugada ahaayoo hadda la socday gaaladaa berri haddii wadanku xoroobo yaa waxaa laga yaabaa inay ayagu hoos raacaan oo ay maaragtay ay qabsadaan wadankii oo meelaha nacfiga ay tagaan Een, laakiin ha- duqeyn ma ahane wadankeenna afartan kun oo ciidanaha ku jira maxay qabteen wax alaale waxay ka qabteen ma lahan haba yaraatee mana ku qabsan karaan wadan dadka waxa weeyaan shacabka dib waa loo ridi karaa halgankooda waqtigu waa ku dheeraan karaa laakiin insha allahu tacaala nina ma khasbi karo dad aan rabinin ee horeyna uma khasbin haddana ma khasbi doonaan ummadda soomaaliyeedna maanta ayagoo intaan ka yar ka aqoon yar ka hub yar ka xoolo yar wax walbaba ka hooseeya ayay gumaysiga iska dhicin jireen Een, markuu faraha kaga gubtana uu ka carari jiray maantana waxa weeyaan meesha laga soo galo soomaaliya iyo meesha looga soo baxay inta ka dhexeeya waxaa jooga wiil dhallinyaro ah iyo gabar dhallinyaro ah oo maaragtay mujaahidad ah oo diideysa dalkeeda iyo dadkooda in la qabsado marka insha allahu tacaala dalna duqeyn kuma qabsanayaan Een, ummadda soomaaliyeedna laguma argagax do- gelin doono insha allahu tacaala duqeymaha iyo ee cagajuglaynta waagaag fatima waa mahadsantaha waan kugu soo laabanaya waxaan siinayaa cazaam axmed maraykanku in sida uu sheegayo ciidamadiisa waa uu la baxay ka waran xaaladda dowladda federaalka amisom iyo maamul goboleedyada maxay ku dambayn karaan waad ka muuqtaa haddana way bilaabatay ilaahay fadligiisa subxaana watacaala way bilaabatay Ee, maraykanku waa ninka ugu tunka weyn ee soomaaliya duulana ku joogo waana aabbaha guud ahaan nimanka soomaalida ah iyo xitaa shisheeyaa kale amisom waa ninka aabbaha waa kulligood oy yacni ku ee, dugaashadaan oo asaga hadduu soomaaliya ka baxo oo maraykan ka baxo waxaan rajeynayaa iyana muuqata inay faa'iido badan oo dhali doonto insha allahu tacaala qof kastoo muslimana ku farxay wuuna ku farxi doona biidni illaahi subxaana watacaala ee haddana way bilaabatay oo hadda maraykanku markuu ka soo baxay ee, qaar ka masalagidiisii sida baledoogle kismaayo iyo meela la midka ah waxaa bilaabatay jaa in gaalada amisom ay isaga baxaan saldhigyada qaar oo haddaba sida dhacday olsheelaha hoose ka dhacday ay deegaan istaraatiijiya faaruujiyeen ilaahay fadligiis sababta ugu weynaan u sababina waxay tahay in yacni ay ka baxday meesha maraykanka ay dugaashan jireen oo islahaayeen asagaa aan ka xigo oo kor iyo hoosba aan ka ilaalina islahaayeen maadaama uu ka baxa halkaas taas marka waxay kow u tahay ama ay miithaal noogu filan tahay waxa ay naqon doonto xaaladda dowladda iyo amisomba kol haddii amisom saldhigay banaynayso kuwan kale iyaguna yacni ma sii jiri doonaan oo halkii ay ka baxaan kuwaana lama arag meelay amisom ka baxday oo qolyahana ay joogeen lama arag weli marka haddii amisom ama aan dhaho maraykanka ay waddanka soomaaliya isaga baxaan oo haddaba way ka baxeen ay kasii wada baxaan qolyahan kale ma joogi doonaan insha allah haddii haddana amisom waddanka ka baxdo oo ilaahi subxana watacaala naga saaro ilahi naga saari kare Ee, biidnillahi jala jalaaluhu kuwaana kama hari doonaan waxay noqon doonaan wax la dilo iyo wax isdhiibo iyo wax gaalada raaco ay noqon doonaan oo halkii yani gaaladu ka timid la aado ay noqon doonaan nimankaan ma joogi doonaan iyomin ayaan bixi doonaan waddanka ayaga iskama lahan inay baxaana waxaa ku qasbayo yacni ragga soo majeesayaasha ah oo ilaahi subxana watacaala u doortay inay diinkan difaacaan ayaa ku qasbaya ilaahina subxana watacaala guus wuxuu sii doonaa dadka muslimiinta ah ayuu sii doonaa haddii alla idin subxana watacaala hagaag abu faatima ma la odhan karaa maraykanka waxa uu ku fashilmay siyaasadiisii soomaaliya ee ku qotontay faragelin militari iyo mid siyaasadeedba maadaama hadda uu yidhi waxaa la baxay ciidamadii naga joogay soomaaliya run ahaantii ma la odhan karaa ma ahane wuu ku fashilmay waxaana fashiliyey ee mujaahidiinta had iyo jeer u taagan in ay dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda difaacaan ayaa maaragtay u suuragelin waayey hankii iyo danihii uu maraykanku ka lahaa soomaaliya mana u suuragelayso insha allahu tacaala maantana waxa weeyaan halgankan oo lixaadsaday oo gaamuray oo qaangaarka noqdayna insha allahu tacaala waxa weeyaan haba yaraatee wax uga suuragalahaya ma lahan marka wuu ku fashilmay inuu ku fashilmayna waxaa keenaya in uu nin nabadoon reer ah intuu dilo uu yidhaahdo sargaal al-shabaab ahaan dilay maanta yacni ceebtiisu bannaanka ayay taallaa aad iyo aad bay maaragtay u muuqataa run ahaantii waxaan dhegaysanayay maxaan ku yidhaahdaa suldaankii guud ee beelaha habargidir oo uu maraykanku dilay haddana uu maaragtay uu ku shaabadaynha uu leeyahay sarkaal al-shabaab ayaan dilay marka waxa weeyaan haddee dadka soomaaliyeed waa inay arkaan ee dhulka wilaayaadka dadka so- shacabka ah soomaaliyeed oo ku nool iyo hogaankooda s- ee maaragtay dhaqanka xaq bay u leeyihiin inay noolaadaan marka dadka ay qabaa'ilkaas qabaa'ilkaas iyo iyo nabadoonadooda hadda ka horna ee wax in- yaanan ba iloobine waa kii suldaankii beelaha jareerweyne xataa ay dileen oo sidaasoo kaleeto u dileen marka haddii haddii ay tahay gobo- dowlad goboleedyada iyo hadday tahay federaalka iyo hadday tahay wilaayaadkaba qabaa'ilka soomaaliyeed meel walba degan yihiin meel kastoo degan yihiinna waxay leeyihiin hogaan dhaqan bay leeyihiin hogaankooda dhaqanka marka ee in inta la laayo la yidhaahdo al-shabaab baa la dilay taas waxa weeyaan waa ceebta ugu weyn oo ku dhacday maraykanka weeyaan waa ceebta kaleeto oo ugu weyn oo ku dhacday qabaa'ilka soomaaliyeed qabiil walba inta hogaankiisii la dilo in la yidhaahdo al-shabaab buu ahaa kabacdina intaas maxaan ku idhaahdaa ee lagu caris- lagu carageliyo lagu loogu cagajugleeyo run ahaantii waxay ku tahay qabaa'ilka soomaaliyeedna ceeb ayay ku tahay oo weliba ay ugu dambeeyeen habargida iyo jareerweyne marka way u jeedaan dadka soomaaliyeed waxyaalaha uu ka sameynayo maraykanku soomaaliya in uusan dowladna taageersanayn dan iyo maslaxad ummadda soomaaliyeedna uusan wadin ee uu yahay dhiigacab doonahaya inuu ummadda soomaaliyeed laayo abu faatima maxaa usoo jeedinaysaa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed waxaan usoo jeedinayaa marka koowaad horta ilaahay subxaana wa tacaala ayaad rumayseen dad muslimiin ahaa tihiin inaad ilaahay diinkiisa sida aad u sheeganaysaan inaad muslimiin u tihiin inaad dhaqankeeda yeelataan waxaan usoo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed inay kala bartaan qofka xabiibka ah iyo qofka maxaan ku idhaahdaa cadowgaa inay kala bartaan waxaan usoo jeedinayaa ummadda soomaaliyeed wilaayaadka inay cadaalad u doontaan oo ay yidhaahdaan maxkamadaha dowladaha goboleedyada iyo federaalka midna kuma kalsoonin ee walaayaadkan u dooranaynaa ee maxaanku dhaha cadaalad isla markaasna inay in badan oo ka mid ah ay taageeri waayaan walaayaadka ay cadaaladda u dooranayaan arrintaas inay tahay laba wajiileyn ummadda soomaaliyeed marka waxaan usoo jeedinayaa dantiina iyo maslaxadiina waxay ku jirtaa ilaahay diinkiisa inaad qaataan dantiina iyo maslaxadiina waxay ku jirtaa inaad wiilashiina ee maxaanku idhaahdaa gaajaysan oo ayagoo tabar badan aan lahayn halganka iyo difaaca idinku jira oo sharaftiina iyo karaamadiina difaacaya inaad garab siisaan dantiina iyo maslaxadiina waxay ku jirtaa kuwa gabdhihiina intay kufsadaan maalin walba dabaqyada kasoo tuurahaya ama intay jarjaraan dambiilaha idinku soo ridahaya ama maxaanku ihaha wiilasha maaratay ee laynhaya kuwa maanta laleeyahay ilaa saddex boqol oo nin oo oo soomaaliyeed baa eritrea ay dagaalka soo geliso ciidamadii le oo idin tababarayaan laleeyahay etoobiya lagu laayay kuwa maxaanku idhaha wadankiina iyo dhaqaalihiisa iyo horumarkiisa baabiinaya kuwa maxaanku idhaahdaa wadooyinka idinka kala xirtay inaad dowlad u aragtaan ood maxaanku idhaahdaa afar iyo labaatanka saac sabo taageero aada siisaan dadka ehelkiina oo wiilashiina ah waxaa la yaab leh laba wiil oo aada dhasheen soomaaliyeed oo midna tuug yahay khaa'in ah oo dabadhidhif yahay oo gaala raac yahay midna uu yahay nin wadani ah oo muslin ah oo dalkiina iyo dadkiina iyo diintiinaba idii difaacaya inaad kii diintiina iyo dalkiina iyo dunyadiina iyo sharafkiisa sharafkiina difaacahayna aada maxaanku idhaahdaa laydinka dhaadhacsiyo inuu argagixisan yahay oo aad maarata kasoo horjeedaan oo laydi yidhaaha nabaddiid kii maxaanku aha nabadda diidahay asalkaa u fiirsada gobolada dhexe maxaa ka dhaxaya galmudug meelaha ay ka xukunto gobolada dhexe meelaha walaayadda islaamiga ay ka jiraan bal u fiirsada soomaaliyeed maxaa ka jira baay iyo bakool meelaha ay walaayaadku ka xukumaan iyo meelaha ay ka xukumaan koonfur galbeed iyo federaalku maxaa ka jira meesha la shabeelooyinka meelaha ay ka xukumaan walaayaadka iyo meelaha ay ka xukumaan dowlad goboleedyada iyo federaalka maxaa ka jira maxaa ka jira meel kasta oo soomaaliya ah yacni waxa weeyaan meesha ay walaayaadku xukumaan nabad baa ka jirta horumar baa ka jira cadaalad baa ka jirta gabdhaha laguma kufsado dad laguma laayo qabaa'ilku haddii shaydaanku isku diro way kala celiyaan way u kala nasteexeeyaan intaasoo maalin waxay samaynayaan dib u heshiisiin iyo maxaanku idhaha islaaxin iyo maxaanku idhaahdaa islaax daata beyni bay wadaan walaalaha maaratay walaayaadku kuwaanuna intaas waxay wadaan inay isku diraan oo isku dilaan waxaa idinku filan ceebtooda kuwaan kuwo la yiri waxay ahayn saraakiil dowladda federaalka ayaa waxay ka baxeen guraceel waxay u socdeen meesha ilaa balanbal nimankaas mar alla markay magaalada kasoo baxeen dadkii soomaaliyeed oo meesha joogay ayaa intay hor istaageen bay ku laayeen meesha horta ah maxay u laynayaan waxaa laleeyahay waa dowladdii federaalka waa ciidamadii xoogga dalka soomaaliyeed baa laleeyahaye qabiil bayna u dilayaan kuwa meesha jooga gurceel kuwa jooga sooma qabanayaan kuwii tuugadahaayo kuwaan laayay ma garanaysaa waxa ay rabaan wax kale ma rabaan waxay doonayaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee gurceel iyo balanbal jooga inay isdilaan maalin walba isbaabi'iyaan aana isu dilaan ayaguna ay meeshaas ay joogaan oo maxaanku idhahdaa ay lacagta iyo mashaariicda gaalada kaga soo qaataan oo ay nabad aanay ka shaqaynayn ay isku tilmaamaan inay nabad maaratay ay nabadda maaratay ay ay hirgelinayaan dadkii nabadda ka shaqaynayaan waxay leeyihiin nabaddiid bay leeyihiin ma garanaysaa markaasa dadka soomaaliyeed usacabinahayaan u sacbinayaan waxaan leeyahay marka ummadda soomaaliyeed waxaad maogtihiin idiima sheegayne waxaad ogtihiin baan idinku baraarujinaynaaye indhaha inta kala furtaan oo dhagaha wax ka maqashaan cadowgiina waa ujeedaan gacalkiinana waa ujeedaane gacalkiinana gacan siiya oo garab istaaga cadowgiinana iska dhiciya sidaas baan dhihi lahaa baaraka allahu fiikum dhankaada abuucazaam noo soo gebagabay fariintaada ummadda soomaaliyeed ku wajahan maxay tahay bismillahi raxmaan raxiim dadka muslimiinta ah ee guud ahaan waxaan usoo jeedinayaa inay waaqic la socdaan gaar ahaan kuwa ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee ay dhegeysan doono ama hadda dhegeysanayaba waxaan leeyahay ha ku dagmina baraahyada warbaahinta ama yacni dadku isdhex marayaan oo ah mareykanaa iska wadan ka baxay mareykanku wadanka wuu ka baxay laakiin duqeymihii uu nagu hey jiray oo dadkeena ku nool wilaayaadka uu ku duqey jiray muusan joojin ee ka digtoonaadan leeyahay hana ku dagmina oo isdhihina maraykan inka tegey ee isdhiganina ilaahi subxana watacaala ayaana kaa fikar sabra oo ajir xisaabsada waxa inku dhacayo u niyeysta yacni in ilaahi subxana watacaala ajir iyo xasanaad idinla xisaabiyo u niyeysta cadow wuu jibi doonaa wuuna jabay jibkiisuna u bilowday sabra insha allahu tacala waa la socotay cadowgiina mujaahidiintana garab u noqda iyo gaashaan dhinaca kale dadka ku nool yacni meelaha cadowgu maamulo iyo magaalooyinka waaweyn ee soomaaliya ku yaalo waxaan leeyahay waddankeena lagu soo duulay gaalaa qabsatay duulaan ku ah haldoorkooda baagsanayso oon waxba noo reeban ujeedkuna uu yahay inay diinka naga fasahaadiyaan aan haysano oo ilahi nuu manayso subxaana watacaala iyo inay dhulkan keenaha oo khayraadka badan ay qabsadaan walaalayaalo lama joogo xilli ee lagu mashquulo malayacniga lagu mashquulo ee facebook iyo wax lamid lagu mashquulo laga tago wadankii badi lagu dhinto la aado shisheeye waddankana kusoo duulay dhulkiisa la aado xaaladdan joogta ikhwa waxaanu taaganahay wakhtiga aan wax fahmi lahayn waxaan joognaa wakhtiga aan garan lahayn cadowgeena runta ah waxaan joognaa wakhtiga aan u diyaargaloobi lahayn si aan ugu dhaqmi lahayn diinkiina oo dalkeenna iyo dadkeennaba loogu maamuli lahaa shareecada raxmaanka subxaana wa tacaala waxaan taaganahay wakhtiga qof walba uu la soclaa waaqica waxaan taaganahay wakhtiga qof walba uu kala garan lahaa walaalkiis iyo kan aan walaalkiis ahayn ee cadowgiisa ah ma taagnin xilli aan kala gara weyno midka walaalka nala ah iyo midka aan walaalka nala ahayn ma taagnin xilli aan kala gara weyno iyadoo na ognahay waddankeena inta ay ka geysteen gaaladu dhibaatada u geysteen haba ugu horreya maraykanku iyadoo aan ognahay maalin kasta inay daadinayaan dhiigga maatida iyadoo aan ognahay gaaladu inaysan kala reebin yacni shacab iyo askari iyadoo aan ognahay inay xitaa duqeynayaan warbaahinta islaamiga ee duqeynayaan ee ugu dambeysay ee duqeyntii ay la beegsadeen idaacadda islaamiga alfurqaan ee ku tiilay deegaanka kuinbarow ay ku tiilan ogeyn duqeynta u geysaan ogeyn ay ku burburiyeen qalabkii idaacaddii iyo guriga ay deganaayeen ay ku burburiyeen aan ogeyn idaacadduna ma ahayn warbaahin yacni ciidanka u shaqayso ama warbaahin u shaqaysa xaragta shaal mujaahidin maysan ahayn waxay ahayd warbaahin shacabku ay yacni ka dhegaystaan xaqiiqada dhexdhexaad ah yacni taasna lagu haystay oo lagu haystay islaamnimada intaasoo jirto oo gaalada aysan noo reebanin waxba aysan noo reebanin shacab iyo namadoon iyo weriye iyo ciidan aysan kala reebin ma ahan inaan ku mashquulin walaalayaalow waxaaba aan noo suubanayn xilligan la joogo waxaa nala gudban ikhwa inaan allah subxaana watacaala usoo laabanno inaan qabsanno xariggii maaragtay sheeg islaamka aan qabsanno inaan raadino oon isku dayno ee dadkii naga horreeyey ee saalixiinta ahaa ee islaamka soo difaacay laga soo bilaabo nabiga sal ly slam asxaabtii raggii dambe ee islaamka wax usoo qabtay dhallinyarada ahaa inaan wax ku daysanno gaar ahaan dhallinyarada waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed waddankeenu dhalinyaro badanaa joogto waddankeena waxaa lagu sheega dhalinyarada inay ka gaarayso boqolkiiba toddobaatan ilaa toddobaatan shan ayaa lagu sheegaa inuu dhalinyariya dhallinyarada waxaan leeyahay aan dhallinyaradena wax uga qabano diinta islaamka aan ku daysanno dhallinyaradii naga horreysay ee diinka wax usoo qabatay oo xilliga nabiga sal ly slam jihaadka u tartami jirtay oo xitaa ahwaa yaryar la dhihi jiray idinka maqaan gaarina iska laabta la dhihi jiray maantana anagoo waaweyn oo maaragtay sheeg labaatan jirro iyo sodon jiro iyo afartan jiro ah aan meelaha yani wax kusoo qorno aan raadino yani comment iyo like iyo wax lamid aan raadino meelaha aan yani waxa yani aan ugu liitay aan isku boojano ma ah aan ku daysano dhallinyaradii rasuulka sal slam garabkiisa taagnaa aan ku daysano raggii diinkan usoo halgamay asxaabta nabi sal ay u horreeyaan qurin dambe ay ku jireen ninka la dhihi jiray maxamed alfaatix oo aan ognahay inuu dhalinyaro ahaa furtayna magaalada qustandiiniya oo mar labaad nooga bahan aan furno guud ahaan dhallinyarada waan ognahay mujtamaca muslimiinta meesha uga jiri jireen waddankeenu duulaan lagu soo qaaday oo badii berri aan waxba noola reeban oo badina loo sameeyey dhulka nagula yacnti muslimiinta lagu baabi'inayo lagu duqaynayo ma ahan ikhwaani bifilaah inaan ku mashquulno adduunyo liidato oo iska dhammaanayso oo berit aan ka dhimanayno marka guud ahaan dhallinyarada iyo qof kastoo caqli leh waxaan leeyahay nimayow diinkiina ugu shaqay aqligiina caqligiina iyo kartidiina iyo xooggiina ugu shaqay diinka islaamka aan kasoo tagno meelaha yacni maqaaxiyada lagu shaaxayo lagu kaftamayo aan kasoo tagno hoteelada aan jiifno aan kasoo tagno aan usoo tagno oo aan u istaagno kitaabkaas munasalka ah san ugu dhaqmi lahayn kitaabkana wuxuu ku iman karaa in la helo rag difaacda oo ilaahi subxana wa tacaala uu ku ilaaliyo in la helo ayuu u baahan yahay runtii diinku asagu nooma baana anaga u baahan diinka ilaahi subxana wataala markastaba cidilaas u dooranaya oo alla wuxuu leeyahy subxana innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun ilaahay asaa ilaalina diinka asaga ilaalinayo laakiin adigu noqo ninkii yani ugu ilaali lahaa oo diinkaas asagaa u baahan raysan lahaa aduu noqo marka intaas waxaan leeyahay ummadda somaliyed gudaha markastay joogaan ilaahay subxana watacaala cadowga ha jibiyo ilaahay gaalada ha jibiyo ilaahay subxana wataala muslimiinta koraa ka dhigo ilaahay subxana wataala ha ciseeyo ilaahay subxana wataala muslimiinta xamid markastay joogaan khaasatan ilaahay muslimiinta yani mujaahidiinta ah ee camalka ku jiro ilaahay subxana watacaala qulubtooda isku mideeyo muhaajirkooda iyo ansaarigooda ilaahay subxana watacaala ha ka dhigo waybaysan rajeynayeen kuwa yacni isjecel oo khilaaf ilahi subxana ka ilaalisho dhexdooda وبالله التوفيق waad mahadsan tahay cazaam axmed guud ahaan diiradda jimcaha toddobaadkan halka ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaana marti ku ahaa cazaam axmed iyo abuu faatima aniga ayaa soo saaray oo idinla socodsiinayay waxaana barnaamijka uu ku saabsanaa duqaymaha maraykanku uu ka wado dalka soomaaliya iyo faragelintiisa siyaasadeed ee dalkan ku wajahan barnaamijka la mid ah toddobaadka dambe intaynu ku kulmi doonno dhammaanteenaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون